bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha ee isnayn radio kaasi oo aad kala socotaan maalin walba isniina
waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
markale dhegeystayaasha inagu xiran barnaamijka waayaha nolosha waxaad ka dhegaysataan muujada siddeetan iyo toddoba dhibicto doona kaartis kaasi oo aan ku wareysano dhallinyarada waayahooda nololeed halka ay kusoo qaateen waxbarashadooda iyo taariikhda nololeed saciid cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ku bartay dalka waxaana ka wareysanay barnaamijka waayaha nolosha halka uu waxbarashadiisa kusoo qaatay waxyaabaha uu ka xasuustay yaraantiisa
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa agaag saaxiibayaal sidaad kusoo maqasheen hordhaaca barnaamijka waxaanu gudogalaynaa barnaamijkeenii dhegeysi wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ugu horeyn magacaaga iyo hadda halka ku sugan tahay
magacayga waa saacid cumar cabdi waxaan ku soonahay magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellada dhexe waa hagaag aada u mahadsan tahay ugu horeyn barnaamijkan waayaha nolosha dhalinyarada waxaan ka wareysanaa halkay kusoo koreen kusoo waxbarteen iyo sidoo kale taariikhda noloshooda ay kala soo kulmeen marka ugu horeyn waxaa inooga bilowdaa halkii aad ku dhalatay islamarkaan aad kusoo barbaartay iyo dugsiga qur-aanka halkaad kusoo bilowday
aniga horta haddaan iska hadlo waxaan kusoo barbaaray xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne halkaas ayaan maxaan ku sheegay waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe sare aan kusoo qaatay halka dugsiga qur-aankana isla meesha aan ku dhameeyey
bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
inkastoo markii caruur la yahay waxyaabo badan waxyaabo badan ay jiraan oo lagu ciyaaro adig xilligaas maxaa kusoo gaartay aa la ciyaari jiray xitaa inta badan dugsiga loo gambiyey si ciyaarahaas iyo meelahaas loo aado maxay kuugu bixi jirtay sida banoonigo kale in webiga lagu soo dabaasho in ciyaaro kala dheelo والله runtii aan horta waxyaaba ciyaar badan aan iska jiri oo maxaan ku sheegaa dhalinyarada ay aad maxaan ku sheegaa ciyaari jireen waxaa ka mid ahaa banunuga oo kaleenta waxaa kalami- ka mid ah oolka waxyaabaha la yiraahdo maxaan ku sheegaa dhalinyarta jimcihii iyo khamiista oo kaleenta iskaga faakiisaa markii dugsiyada iyo iskuullada fasaxa ay yihiin oo kaleenta ay maxaan ku sheegaa iskaga madaadiyaalinayaan balse laakiin aan hobbigayda wuxuu ahaaye eh, dabe- dabaasha webiga aad u xiisan jira mar alla markaan fasax helaba waxaan ku sheegaa waxaan aadi jiray inaan dabaasha dhankaas aan xooga saaro waaya marka dabaasha la taagan yahay ee webiga waxaa jiro dhalinyaro kaa waaweyn islamarkaana haddii webi aad ku dabaalanayso camal markaas wax la ciyaari jira aa jiro ama lagugu ama haddii biyaha lagu siiyo ama wax kale loo yaqaano ka war marka caqabad ma kala soo kalanta dhanka webiga wallahi caqabo badan aan kala kulmay oo waxaa ka mid ah waa taqaanaa markaad nin yaroo dhalinyaro hadda soo baxay aad tahay oo aad aadan aqoon u lahayn dabaasha Eh, runtii waxaa jirta webiga eh, qarkiisoo kale intaad istaagay ilaa webi gudaha mool waaye Eh, maxaan ku sheegaa qarka intaad istaagteed meeshaasaad qofkan dabaal si fiican u garanayn oo kaleenta meesha uu uu ku dabaalanaya kadib eh, waxaa dhacday iyadoo saas ay tahay anigoo geeska jooga maalinba mid tahay waa lahay yiraahdo "War, adi meesha maxaa ku dhigay ilmaha yariiska oo cunuga hadda dhashimaa taa u dhahay gudahan imow soo ooda wax meel mool ah inaan ku dhacaya biyaha laba mar camal haliqay waa lii liqsiyay xataa cabaar markii adi saddex mar markaa biyaha liqayoon ay intay isoo qabteena banaanka liisoo biya magarat marka qisadii ugu dareeda oo maxaan ku sheegay aan la kulmo intaan dabaasha baranaya taasaa ka mid ah Ah, way jirtaa eh, kuwaas iyo kuwa kale lamidaba waaya marka intaas taariikhda yaraantaada haddii aynu kasoo gudubno dugsiga sare iyo hoose halkay kusoo qaadatay magaciisa ee iskuulka maxaa ka xasuustaa
Nin dugsiga hoose dhexe ee sare ee maxaan ku sheegay waxaan kusoo qaatay horseed Eh, waxaa ku yaala xaafadda hanti wadaag eh, degmada beledweyne oo kaa
Ah, waa hagaag marka waqtiga iskuulka marka maxaa ka xasuustaa inkastoo caqabado badan ay jiraan haddii ay tahay in dhalinyarada isku dhacdaan haddii ay tahay in macalimiinta is qabataan haddii ay tahay in iskuulka xilli hore lagaa xiri jiray camal marka ka waran caqabada maxaa ka xasuustaa wallaahi caqabada waxaan ka xasuustaa runtii waa taqaanaayo markay subaxda alisayda oo kalenta adoo hurdada aad u jecel lagu yirahda soo bax iskuulka aad ee kacay maxaan kuu sheegaa subax kasta lagu yirahda istaag istaagsa iskuulkaa la joogaa taasa horta igu dhib badnaan jirta inkastoo aan hadda gambiskeyda waa waa iska yaraaye adi hadda maxaan kuu sheegaa eh, dadka gambiima aha jira inta badan balse laakiin waa taqaanaa dhaliil markaa tahay waxyaabaha hurdadaas aad iskaga jeceshaa subaxda alisayda in laga kici xataa marti waxaas leeyahay marmarkaad maamada markay ka kicin ferm ku qabataa xataa shaydaanka waa waxuu ku leeyahay feer ku qaba waa xataa ma fahan marka adiga caqabadaha waa lasoo wada maray balse alxamdulilah markii dambe waa waa ku guuleysan
fawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
Ah, waa hagaag marka ma jiraa waqtigaas iskuulka dhalinyaro haddii ay tahay dumar ama haddii ay tahay rag dad sa-id kugu dhawaa asxaab ay aheedeen
oo dha- dhammaantood dhalinyaro waa jirtaa sax waaye laakiin aniga inta badan ma asxaab badnayn hal iyo laba un baan asxaab kala ahay Eh, dadkaasaan inta badan aan isla xiriiri jirin oo maxaan ku sheegaa aan haddii barafid noqonayso haddii maxaan ku sheega meel ama kutaabaa lagu raacday noqonayso aan isla tegi jirnaa jirto Ah, waa hagaag marka dhalinyaro la yahay islamarkaana iskuulka la dhiganayo waxaa jirta in dhalinyaronimada ama waciga xilligaas jira camal wax xiriir ama jaceyl la dhaho oo gabar iskuulka dhigato ama isku fasalatiina ka hele shukaansiga iyo waxaas ka horse iska eedeen
wallaahi shukaan soo iska taqaanaa markaad nin dhalinyaro hadda soo baxay aad tahay xoogaa waxaa isku dayeysaa inaad xabad yaroo isku fasal aad tihiin oo qurux badan oo dhaylaad arkay dan kadib maxaa is leedahay war midaan yaraa qurux badan ma ku qabataa tana markaasa waxaa is leedahay qoftaa waayaba quruxsan tahay ma maxaan ku sheega ma xiriir hadda ubadhanat markaas intaa isku kawaashaa kula maya wallaahi buu saan waa aniga xiriir xirka- xiriir kale intaan leeyahay oo marka waa aniga laba inta badan la xiriir kahayn xiriir iska been been oo iska ahaay markii xiriir iska shaafto oo iska ahaay inta badan haddii ay qoftaas oo kaleeto ay kugu boodaan adi laftarkaada waxaa kasii soconaya marka dhibaatadaas iska jiri jirta waxaa waaye dumaraa ka badan inkastoo dhalinyar layahay waxaa lama daalayo waayaa dhanka iskuulka eh, saaciido haddaa intaas ugu gudubno dhanka jaamacadda inkastoo magaalada ama degmada aad ku sugneyd aan jaamacadaha inta badan la jecleen dhalinyarada ay aadaan dhanka muqdisho iyo eh, dalalka u dhowdhow soomaaliya adi marka jaamacadee wax kusoo baratay ama hore aa ka aaday marka iskuulka dhamaysay anigu iskuulka markaan dhameeyey eh, waxaan aaday magaalada muqdisho halkaas ayaan jaamacaddii ka bilaabay Eh, waxaan ku sheegay waxaan degnaan jiray waxaan ku sheegay xaafadda markii igu koobeysay waxaan ku sheegay amba jaamacad markaan dhiganayo ee aan bilaaba jaamacadda aan dega waxay ahayd Eh, waxaan ku sheegay suuq bacaad marka halkaasaan waxaan ku sheegay jaamacad la yirahdo balas waxaan kaga bilaabay marka
hagaag dhanka jaamacadda marka caqabado badanaa jiro sidaa ognaa inkastoo meesha hooyada ay aabbaa ay joogin meesha qaraawo aa la joogto dhanka darisboorka loo baahan yahay waxawaaye jaamacadda afaanta waqti ay kugu qaadanay maadaama aad aa gobol ka imaade caqabadaha maxay maxaa ka mid ah oo aad kula kulanta dhanka jaamacadda sanadii ugu horreeyay ama maalmihii ugu horreeyay
wallaahi caqabada aan kala kulanta dhanka jaamacadda waxaa ka mid ah maxaan ku sheegay jaamacaddii waa laga bixinayaa inuu waxaan ku sheegay nin arday aska tahay wax ma haysid wax yar lagu soo dirayaa inuu transportka kaa go-o kalanta inaa maxaan ku sheegay xarunta meesha jaamacadda ku taalla iyo xaafadda ay kala fog tahay Eh, maxaan ku sheegay marka qaar waxaa dhacda inaad waxaan ku sheegaa aad lacag dhan inay ku gambisay aad log ku tagtay jaamacaddii waana kala fogyihiin wallahi caqabado badan runtii aan soo maray markii jaamacadda aan dhiganayay oo aan inkastoo hadda aniga iyo jaamacadda aniga aan iska bixinayay balse laakiin caqabo badan aan soo maray Eh, waxaan ku sheegaa waana ardayda inta badan waa maraan oo caqabadahaas oo wax lagu wada sameeya waa
fawaayihiisa illayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa illayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
marka xaafadaada iyo jaamacadda camal halkay isku jirtay maxaa ka xasuustaa wallaahi isuma dhow waa taqaanaa anu suuqbacada markaan deganahay oo ja- waxay ku taallaa saybian ay ku taallaa jaamacadda waxaa difference weyn u dhexeeya waxaan ku sheegay aad bay ugu fog tahay
hagaag ma jeclaa jirta ama ma ka heli jirta xilliyadaas inkastoo magaalada muqdisho ay tahay dhanka haddii badda aadid camal haddii dalxiise kale aa aado maadaama meesha aad jaamacad u joogto laag- laga yaabo in jimciyo khamiis aa hesho fasax
wallaahi jimcii khamiis oo kale markaa fasaxayshid waa- waxaa jeceshahay inaad iska soo dumaashaadid asxaabtaadii way horaan idinku dambeysay oo kale inaad iskala soo baashaashid hadday noqon lahayd inaad israacdaan oo liido iyo meelaas la aado oo inkastoo dal- liido loo dalxiis tago amba eh, waxaa jirta meelo hotel loo hotagtay galbiya oo kale inta iska fadhiisto oo maxaan ku sheegaa iskaga galbiya meeshaas lagu sheexeeyo oo sheekooyinka lagu falaaqeeyo maxaan ku sheegaa xaaladda adduunya hil soo maray oo laga hadlaa waxyaabahaas inta badan ah, jimcihii iyo khamiisii oo kale inta badan dhallinyarada ay xooga saaraan
waayahay su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay inkastoo dhalinyarada markay wax baranayaan ama markii wax ay bartaanba buufis uu galo wax la yidhaaho eh, haddii ay tahriibaan ay tahay haddii ay dalkaba yacni aysan shaqo iyo waxaas ugu suurtagelinba marnaba ay ku qancin dalka adi marka dhalinyarada ahayd kuwa tahriibka jecel mise kuwa dalkooda inay wax ku qabsada jecel ani waxaa aaminsanahay eh, ilaa haddartaan weli aan niyaddeeda ku jirta maxaan ku sheegay inaan dalka aaminsanahay oo dalka soomaaliya meel meel ka fiican inaysan jirin Eh, caqabad kastoo timaado eh, maxaan ku sheegay waxaan jecel lahay inaan waddankeena inaan ku qaadano sababtoo ah markaa wareegsatid qof aad la joogi jirteen ama jaamacad islaga jirteen oo inta baxay oo wadamadaas aad markaa weydiis xaaladda ka warar aad ku tiraahday waxaan ku sheegay xaafadda markii igu koobeysay waxaan ku sheegay amba jaamacad markaan dhiganayo ee aan bilaaba jaamacadda aan dega waxay ahayd Eh, waxaan ku sheegay suuq bacaad marka halkaasaan waxaan ku sheegay jaamacad la yirahdo balas waxaan kaga bilaabay marka
hagaag dhanka jaamacadda marka caqabado badanaa jiro sidaa ognaa inkastoo meesha hooyada ay aabbaa ay joogin meesha qaraawo aa la joogto dhanka darisboorka loo baahan yahay waxawaaye jaamacadda afaanta waqti ay kugu qaadanay maadaama aad aa gobol ka imaade caqabadaha maxay maxaa ka mid ah oo aad kula kulanta dhanka jaamacadda sanadii ugu horreeyay ama maalmihii ugu horreeyay
wallaahi caqabadaha kala kulanto dhanka jaamacadda waxaa ka mid ah maxaan ku sheegay jaamacaddii waa laga bixinayaa inuu waxaan ku sheegay in arday aska tahay wax ma haysid wax yar lagu soo dirayaa inuu transborka kaa go-o koronto inaa maxaan ku sheegay xarunta meesha jaamacadda ku taalla iyo xaafadda ay kala fog tahay Eh, maxaan ku sheegay marka qaar waxaa dhacda inaad waxaan ku sheegaa aad lacag dhan inay ku gambisay aad log ku tagtay jaamacaddii waayna kala fog yihiin wallahi caqabad badan runtii aan soo maray markii jaacadda aan dhiganayay oo aan inkastoo hadda aniga jaacadda aniga aan iska bixinayay balse laakiin caqabad badan aan soo maray Eh, waxaan ku sheegaa waana ardayda inta badan waa maraan oo caqabadahaas oo wax lagu wada sameeya waa ornimo waxaan kuu sheegaa inuu hay daarilo oo ku yidhaahda horsaana dhibaato aasaan umalayn jirin rafaad badanaan kala kulmay runtii wadankeena wax ka fiican male inay ku yidhahdaanoo kalenta laakiin aniga waxaan aaminay runtii wadanka insha allah inaan wax ku heli doono mustaqbalka xilliguu alla yidhahdana aan sugi doono waqtigeyda insha allah waxaan jeclahay waqti qurux badan inuu noqda rajeynaya hadda horba idin intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waayaha nolosha aad kala socoteynaysan raadiyo muujada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis tan iyo kulkan dambe sidaasiyo nabadgelyo
bawaayihiisa illayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa illayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli